kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news com oo aad aalaaba ka dhegaysataan qurbajoog com haddaba dhegaystayaal sida aad warbaahinta guud ahaan gaar ahaan qurbajoog com kala socoteen waxaa booqasho ku joogay dalka maraykanka musharaxa madaxweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid mudane jamaal cali xuseen oo markaa u sharaxan xilka madaxweynenimo ee doorashooyinka inasoo haya ee somalilan musharax jamaal cali xuseen waxa uu kulamo dhowra la yeeshay mas-uuliyiin kala gedisan iyo jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan maraykanka gobollo ka mid a haddaba jamaal oo iminka khadka telefoonka si toosa ugu jira ayaanu jeclaysanay bal inaanu wax ka weydiino safarkiisan ugu dambeeyey iyo xaaladihii dalka ee markaa ay axsaabta siyaasadda iyo dhinacyada siyaasadda ee somalilanba ay ku howlanaayeen ugu horeyn jamaal waxaan jeclaan laha inaan kugu soo dhoweeyo shabakadda somali diaspora news com iyo qurbajoog com
aad baad u mahadsantahay cabdilqaadir aadna waan ugu soo dhowahay aadna waa mahadsantihiin inkastoo anoo airportka ku socda aad heshay laakiin waan jecelahay inaan inaan inaan inaan maaragtay aan iswaraysano aad baan aad baan kaaga mahad celinayaa sida xishmadda leh ee aad nooga waafaqday iyadoo wakhtigu uu kugu cidhiir yahay inaad isla markaana aad shabakadan u waranto mujtamacana aad gaarsiiso wixii fariimaha dee markaasi munaasab ah haddii aan ugu horreyntii ku weydiiyo dabcan waa iska macruuf qodobada siyaasadeed ee dalkii ka jira waxyaabaha dalkii ka socda mujtamacu meel walbay ku nool yihiin ama qurbajoog ama qolqoljoog ha ahaadeene si waa laga dharagsan yahay tiraba dhowr jeerna waad ka hadasheen balse waxaan jeclaan lahaa waxa dalka ka socda sida ay u arkaan kulamadan aad la yeelatay qurbajooga reer somalilan inay yihiin qaarku yodiilo geliyeyba mise qaar ka turjuma weeye rabitaanka shacabka reer somalilan isbedel dhab oo siyaasadeeda dalkii ka dhaca
bismillahi raxmaan raxiim orta labadaba way ka turjumayeen wax badan oo yodiilo geliya oo isbedel ay dadku ay aada u xiiseynayaan ma waan ka arkay shacabka reer somaliland ee degan halkan qaarada north america gaar ahaan dalka maraykanka waxaa kaloo aan arkay dadku inay xiiseynayaan ay ogaadaan xaalada dhabta ah ee dalka ka jirta oo ay de jecel yihiin inta de jaraaidka iyo wasaabyadii ku qoran mooyaane inay ogaadaan siday xaaladdu runtii dhabta ah siday tahay annaga inta badan dadka waan iswaraysanaa annagoo siyaasiyiina haddaan nahay macaarid iyo maxaafidba anigu haddana iyadoo taasi ay jirto macaarid ahaan de mar walba lama doonayo inaan ka tunno xadhigga xagga xumaanta annagoo ka egin mar walba inkasta dadku saa rumaysan yihiin laakiin xaaladda dhabtaa waan ka hadalnaa wanaagana waan ka hadalnaa waxaan ka hadalnaa wixii wanaagsan dadka dadka badan niyad baan u dejinay waxaan u sheegnay inaanu reer somaali somaliland inaanay maaragtay aanay rumaysan de mararka dagaar jawaabaya markay arkaan ama media ka arkaan inaanay iyaga saameynin oo aanay u aragin dalku burburkiisa waa dimuqraadiyadda wey waa taasoo way inoo fiican tahay kol haddii la hadlayo oo dadkii wada hadlayo oo haddii la doonaha laiska soo horjeesto waa wax wanaagsan kol haddaan la istooganaynin waa waa waa waa marka dadka runtii de waan u waranaa iyagoo afkaar baanu kala qaadanaa iyagoo talooyin baanu ka qaadanaa aniga runtii de iyo xisbigayagoo isu gelisay oo waa wax wanaagsan baanu kala kulannay dadkoo niyadda noo dhisay dadkaoo jecel in dalka isbedel ka dhaco oo dee dhiiga cusub siyaasadda lagu shubo waa si wanaagsan aad baad u mahadsan tahay mudane musharax jamaal cali xuseen iminka markaagii hore qurbajoog baad ahayd inkastoo dalkii si xooga aad ula socotay oo tegi jirtay oo aad ka warhaysay haddana intan aad siyaasadda usoo banbaxday dabcan waxaa la qiyaasi karaa in aad aragto ama aad dareento habka iyo hanaanka gudaha dalka looga dhaqmo marka ay noqoto nidaamka dowladeed iyo habka iyo hanaanka dadka dibadaha jooga ee dowladahan kale ku nool ay aaminsan yihiin in magaranaysa ay yihiin sida saxda ah ee wax loo wado markaad gudagashay gudihii ood siyaasadii aragtay oo dhinacyo badan ka eegtay waxyaabaha aan kugu soo booday ee kuu soo baxay iyo hankaagii sida laysu waafajin karo bal iyaga inooga waran
wallahi horta intaan siyaasadda galay anigu waxaan ku booday iyadoo d siyaasada xiliyadaasi ay jiraan doorashooyinkii golaha deegaanka runtii caraqaadado balanna waan kala soo kulmay waa aragnimo aniga igu igu ii ahaydna wax fiican runtii dadku markuu dee tiroontiroodaa ma aragti in dad arkay doon ayaa ka faa'iidaysanaysaa waxyaalo badan oo dalka ka jira oo aanan marka hore aan qurbatooga aanan moodi jiray inay jiraan xaaladda dhabta ah ayaan runtii ogaaday siyaasiyiinteena iyo shaksiyaadka si fiican baan sii kala bartay sida wadanku u obreyt garay xagga siyaasiyana de runtii waan waan kala ogaaday runtii haddii aan markaa kala ogaaday runtii aniga dhiirigelin baa bay sii siisay oo ah runtii inuu dalku u baahan yahay gurmad dalkuna u baahan yahay in dad cusub oo laftarkooda waay aragnimo kusoo kordhiya siyaasadda oo in wax ka bedelo habka siyaasadeed dhagaan siyaasada ee dalka ka jira oo mooda runtii mid ahaan mid bedelaysa oo aan halkii aynu doonaynay aynu higsanaynay ummadeenu ay doonaysay inay gaadho sababtaa dadkeena waxay doonayeen inay biyo biyo wada helaan dalka araad loogu dhigo dadkeena waxay doonayeen caafimaad ay helaan qof walba wuxuu doonaya ilmihiisa inuu waxbarasho u helo qof walba wuxuu doonaya inuu ilmihiisu future yeesho oo sida de caalamka kaleeto oo ay shaqooyin u helaan oo shaqalaanta aanay noqon dee mid mid maaragtay aada u baxsan marka arrimaha duruufahaas oo kale oo jira oo dhani runtii qaar dadka de ku dhiiri gelinaya aniga iyo dadka kaleba waana ku faraxsanaya in dad badan oo laftirkoodu wanaagsan oo dee ay siyaasadda laftirkooda usoo dhiirigeleen ilaa intii anigu aan ku dhiiriday dad badan oo aan arkayna way jiraan oo weli warwar ka qaba siyaasadda oo mooda moodaya baxdo ama wax kusoo boodaya waa shaksiyaad dee inaad qof uu barto unbaa fahman uu fahman wixii meesha ka jira wuxuu leeyahay ilaahay dee calaf baa waxa jiro oo maxfuudkay ka qoran tahay oo de wixii qof qof walba wuxuu ilaahay ugu talagalay ayuu ka qaadaya marka anigu waan ku faraxsanahay inaan dee saacaddii siyaasadda soo galay waxaana u arkaa inay xiise iyo gelisay sababtaa haddii aanan annaga iyo cabdirashiid xasan mataan iyo dee gruubka iyagaasi cusub aanan iman lahayn de waxay noqon lahayd in the old school gruub dee la wada garanayo oo haddana mir iyagu un kalba isku dhiibdhiibayo oo saaxadda marka ku tartamayo oo marka xiise fara badan may keeni lahayn waan gartay waad mahadsantahay haddii aan ku yaro durugno arrimaha siyaasadeed ee iminka dalkii ka jira iyo marxaladaha dhaqandhaqaale ee kale dalkii ka jiraba sida lala wada socdo waxaa jira doodo soo noqnoqda oo dhanka sharciga ah oo ku xeeran nidaamka maalgashiga dalka nidaamka shidaal soo saarista habdhaqanka ciidamada qaar ciidamo cusub oo iminka la sameeyey sida r r ud oo kale iyo sida loo isticmaalo xarig saxaafadda lagula kaco doodaha soo noqnoqda ee baarlamaanka hadday noqoto guurtida iyo oon la dooran wakiiladoo toban sano fadhiyey iminka oo qudhoodu muddo kordhisku jooga marka aad eegto ama aadnu waraysano haddaynu nahay warbaahinta dadka u kurgala arrimahan iyo siyaasiyiinta waxaa soo baxaysa in halka sartu ay ka qurunta ay tahay dalka oon markiisa hore sharciyadiisu aan la adkayn oo xeer hoosaadyo lagu hago arrimahan oo dhan aan la samayn ama aan la dhaqan gelin iyo ku dhaqanka sharciga oo mar walba magan u ah cidda madaxtooyada fadhida oo markaa waxa iyadu ay tiraahdo sharci noqonaysa waxa ay diidana sharci darro noqonaysa marka arrimaha la eego adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka musharaxa uciid cabdirashiid maxaa idiin qorshaysan hab nooceeya baad doonaysaan in hanaankaa looga gudbo oo mujtamacu markaa uu uga nafiso doodahan soo noqnoqda
wa bismillahi raxmaan waa arrin muhiima weeyaan dowlad marka la dhisaayo dowladdu waa laba laba qodob bay leedahay oo lagu dhiso midoobayaan wax tangible ama wax adag oo oo la dhiso oo ah sida beldina la dhiso wadooyin la dhiso maxay ahayde de waa waxyaalo muuqda oo dadku ay arkaan shaqooyin la abuuro dhaqaalaha oo la dhiso iyo waxaa jirta waxyaalo kale oo aan runtii dowladnimada kamid a oo u baahan in la dhiso oo muhiim ah waxaa taasina waxa weeyaan waxa weye waa waxyaalaha intangibleka ah ama aan la taaban karin oo la odhanayo wadanka in in loo sameeyo institutions ama hay-ado hay-addii garsoorka maxkamadaha oo madax banaan hay-addii baarlamaanka oo ka tirsan guursida iyo golaha wakiilada oo madax banaan iyo hay-addii executiveka ama dowladda oo iyadana laftigeeda madax banaan oo si caadiya u shaqeynaysa marka ay hay-adahaasi shuruuc adag leeyihiin oo ay lagu ku taagan yihiin dalku waxa weye weligii ma burbura waad ogta dalka maraykanka si kastoo madaxweynuhu wuxu doono imanka obama oo kale kasoo qaad in immigrationka dadka loo wada fasaxo oo dalku dalka soo wada galaan laakiin maxaa xakameynaya shiiskii jiray oo baarlamaankii iyo dadkii kale ayuu ka dhaqaaqi kari lahay marka dalkeenu wuxuu u baahan yahay inaynu labadaba ka dhisno oo aynaanu eeginun wadooyinka iyo buildingiska iyo iyo waxyaalaha kale inaan eegno inaan institutionskii dhisno oo oo oo oo sharciyadii dalku inay shaqeyso kala dowladda kulma markaas jirta inay ku dhaqanto oo ay tusaale u noqoto iminka dhibaatadii ku jira waxa weye soo noqonaya mararka qaar maxaa laga dhigtaa wado oo dowladdii horeba saasay samayn jirtay hadda iyadoo la ogayahay in iyagu markay mucaaradka ahayn ay ku qayli jireen ohan jireen sidaa ka daayo ayaa laga yaaba inay haddana sii sameeyaan marka waxa weeyaan waxaan u baahan nahay inaynu institutionkeena iyo sharciyadeena aynu dhisano ku dhaqankeedana la sameeyo dhibaatooyinka dhacaya ee aaraariyuda ay dadka ugu dhacayso sharci darro dhibaatooyinka loo sameeyo ciidan aan la odhanaya waxay ilaalinayaan maxay ahayday shidaalka oo la sameynayo inagoo inagoo saddex ciidan oo qaran oo dastuurkeenu toos u cadeeyey oo ciidan kale aan la samayn karin iyadoo laleeyahay maxay ahayday waxa isqabsanaya baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo dowladdii waad og tahay oo de golihii wakiilada iyo dowladdu marka hore way isku lamaanaayeen oo dee iyaga saaxiib ahaa markii dambena de interestkaa soo kala galo iyaga de haddana iska qabsaday wixii dowladda markii hore aan u sheegin aan ku lahayn war waa qalab ay ka daayay ay iyagu markii dambe marka iyada wixii ay ka doonaysay golihii wakiilada ka weyday ay haddana leedahay imika waa qalab egda maaha la jiifayaana banaan waxa weeyaan golaha wakiiladuna qalad weyn buuse leeyahay waxa la doonaya hay-addii baalans garin lahayd dowladda inay iyadu noqoto dalkeenu halka waxyaalaha uu ka dhintay waxa weye baarlamaanka waxyaalaha uu ka dhintay anaa kuu sheegaya baarlamaanku nimanka intay yimaadaan iyaga laftarkoodii sida ciyaartooyga loo iibsanayo ee xeer kasta laga marsanaayo ee lacag inta gacanta u taagaan ummadda ay u dhaarteen gacanta istaaga gacanta intay taagaan un dee dhowr koo dooro la siinayo iyadoo intaasoo sharci la mariyey shuruucdii ugu muhiim dalka ee la doonayayna qaarkood aan weli aan la aaday tii shaqooyinka abuuraysa waa maxay waa maalgelintii maalgelinta xeerkii maalgelinta weli lama ansixin marka waxa weya waxaad jirtaa ishuyo fara badan oo isku huursan oo isdul saaran oo u baahan mid mid loo kala qaado marka annaga waxaanu jecel lahay inaan labadaa wado u kala qaadno mid ah intangibilka ah shuruucda dalka iyo sidii maaragtay loogu isticmaali lahaa baarlamaanka loo madax banayn lahaa oo sidiisa u shaqaysan lahaa siduu already u madax banaanyaya sidiisu inuu sida madax banaan u shaqeeyo laakiin annaga waxaan ku baraynaa in maxkamaduhu ay madax banaanaan waa si wanaagsan ku dhaqanka sharciga musharax madaxweyne iyada oo mas-uuliyaddeeda ugu ballaaran ay saaran tahay xukuumadda haddana axsaabtu waxay ka mid yihiin golayaasha qaranka ayay ka mid yihiin oo xisbigan iminka musharaxa madaxweyne aad ka tahay waa xisbi qaran oo shuruucda dalka ku dhisan oo u taagan marar badan waxaad arkaysaa mucaaradka khaladaadka baarlamaanka dhacay oo kale iminka iyo xukuumadda in somalilan ay caado noqotay in iminka uun lala kala safto kolba labada qole ay is haysata qolada la leeyahay ma garanaysaa jiqus iyo mooye kuwa kale in lala safto manaan arag inta xisbiyada mucaaradku ay iminka ka sheeganayeen habdhaqanka xukuumadda xisbiyada qaranka khaasatan xisbiga ucid oo kaleeto oo tegey maxkamadda sare oo bulshada usoo bandhigay in xisbigan uu yahay xisbi ku dhaqmaya sharciga oo waxyaabaha uu tirsanaya nidaamka sharciga u maraya marka ay sidii ay ahayd sharciga golayaashan cadaaladdu ay u fulin waayaanna mujtamaca usoo bandhigaya waxaynu aragnaa shakhsiyaad hadlaya qof waliba fikirkiisa ka hadlayo sharcigii waxaad moodaa inuu noqday mid qof waliba uu cabirayo uun isagu siduu u arko sideebaa markaa dadkan loogu hagi karaa hanaankan quruxda badan ee aad iminka sharaxday miyaan ahayn ku dhaqankiisa in iminka lasii bilaabo
ku dhaqankiisa niyo ciddaa midada daadkeeda haysa taasina waa dowladda xisbiyada mucaaradka iyagaa dulman iyagaa dadkoodii la xidaya madaxdii qaranka ee xisbiyada qaranka ahaa ee haysay in aan iyaga la xidhin oo oo dastuurka uu siiyey ayaa iyaga laftirkooda la xidhaya dastuurkii la baalmaraya maxkamadaha in la taga miyaan ahayn marka mudan adigoo mahadsan
waa dhibaato waa dhibaato jirta oo aafo jirta weeyaan ummaddana ummadda ayay taasi u taallaa waxay somaliland iyagaa doorasho cidda ay doonayaan kulbadda saara inay dadka eegaan oo xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda hadday xukuumadda u arkayaan inay hadda ku yihiin mid iyagaa tahay hadday xisbiyada mucaaradka u arkayaan cid walba rekordkiiba rekord bay leedahay laakiin waxaa wanaagsan in in laga daahiyo baashan la qabyaaladaynayo waxaad arkaysaa dad mar alaaliya marka dee iyaga arrinkooda uu jib galo baashi qabyaaladaynayo waxay qabyaalad ka dhigaayo waana ayaa waana ayaan daro shacabka somaliland waa shacabka la garanaya saxa iyo wanaaga insha allah ano ana waxaanu ku kalsoonahay shacabka waxaananu jecel lahay inay iyagu dadka u kala garsooraann maalinta la galagasoorayaana waa maanta doorashada la gelay waa si wanaagsan inkastoo shacabku ay dooranayaan musharax madaxweyne cidda markaa ay doonayaan in ay hormuud ama hogaamiso dalka haddana haddii aanay jirin sharci laga duulo ama hanaan laysku waafaqsan yahay oo lagu tartamo tusaale ahaan iminka musharax madaxweyneha xisbiga u cid ayaa tahay xisbiga kale ee mucaaridka isna ah waa xisbiga wadani gudoomiyaha ama ninka musharaxa madaxweynaha xisbigaa sheegay inuu yahay ilaa haatan waa gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale xukuumaddu madaxweyney leedahay madaxweynihii waa musharax dowladeed nidaamkaa lagu tartamayo waxa uu u muuqdaa mid xisbiga u cid uu dibadda ka yahay xildhibaanadii ku matali lahaa baarlamaanka waxa ay sheegteen inay ku biireen xisbi kale iyo xisbiyada labada xisbi inay ku kala biireen waxa laga yaabaa iminka koob iyo labaatankii xildhibaan xisbiga u cid uga jiray wakiilada in laba ama miduun iminka uu ku abtirsado shuruucda wax badan baa khaldan sidee arrimahaasoo kale looga gudbi karaa sidee adiga kuu saameyn karaysaa
waa wax la saameynaya waa wax qalada weya wax dalka ka jira weeyaan xisbiga cod in badan buu qaylinayay keligii labada labada nooc ay saaxiib ahaayeen oo afartii sannadood dee dalka ay xukuumaddani ka jirtayba baarlamaanka iyo dan xisbiga oo dee baarlamaanka kasoo jeeda oo dee saaxiib bay ahaayeen oo isku ficnaayeen tan dambe ayay dee kursigii baarlamaanka laisku afsaday bay carqalad soo kale ka dhex gashay oo runtii ay mucaarad noqdeen aniguna aan u dhawaanay wadani laakiin wadani marka hore anu iyo dawladda isukahay mid bay ahaayeen waxaanay ahaayeen un dee dad iswata laakiin iminka waxaad moodaa inay mucaarad noqdeen mucaaradadaodana aan eegino runtii waa waxyaala jira oo qaldan weya sababtaa dee iminka aniga oo sharaxa oo usoo banbaxay oo shaqadeedii uga imid oo dee saddex sannadoodba dee waddanka joogay oo ayaa haddana dee labada nin la tartamaya labada xisbi kasoo jeeda laba nin oo shaqa haysta oo xoolihii umadana dee dee haysta kursigii midna baarlamaankii uu fadhiya midna dawladdii uu fadhiya de waa laba nin oo dee la tartamaayo waa unfair oo xaq maaha sharciga aad sheegtay ee hadda baarlamaanka markaa kolba odhanaya meel baa ku biirin oo waa qalad weeyaan oo de meel bay kusoo baxeen oo ummaddu ugu codaysay sharcigana de ma odhanayo maaha in kolba dee laysu talo oo shaar laislekiisiyo noqdo waxa weeyaan xisbibay kusoo baxeen de xisbigaa inay inahayn dee joogaan bay ahayd waana qaladaadka sharci sharci darada ah ay dowladda dowladdan imika joogta ay ka horseeday una ogolaatay inay iyadu samayso markay ogolaatayna markii dambena ay isku afgaran waayeen laakiin ilaahay jiray baa jooga shacabkuna waa jooga oo waxyaalaha aanu jecel lahay ee anagu aan de ummadda tusayno platformkan ku duulayna weeyaan anagu waa si wanaagsan oo dhan marka laga eego qolooyinkaas waxaabay leeyihiin waxyaabo lagula xisaabtami karo oo magaranaysaa marka adigana fursad kuu siin karayaba in khaladaad haddii lagu helo mas-uuliyiinta ama waxyaabo la suluugsan yahay qaal adiga lagu aanaynayo aan ahayn oo markaa waxaabad moodaa dhan inay adiga ku caawinayso laakiin haddii aan kasii yara soconno arrimahan sharciga waxaa kaloo iyagana aad u saameeyey baryahan dambe wadahadal soo noqnoqday oo siyaabo kala gedisan loo fasiray oo khilaaf halkii markii hore somalilan iyo soomaaliya oo kaleeto wadahadaladu intaanay u bilaaban khilaafyo aan jiri jirin labada dhan in iminka ay soo baxeen khilaafyadaasina ay salka ku hayaan wadahadalkani ma sharcibaa waxa ka soo baxa ma la fulin karaa xilligan iminka la joogo soomaaliya iyo somalilanba suurtagal ama macquul ma tahay inay xoogga saaraan wadahadal dhex mara xisbigiinu markii hore waa uu qayb buu ka ahaa baryahan dambe xukuumaddu way ku kala yeysatay dhanka somalilan inay iyada uun ay matasho somalilan sideed u aragtaa arrinkan wadahadalka soomaaliya iyo somalilan
wada wadahadal in la wadahadlo de wax waa ma xuma laakiin maxaa lagu wada hadlayaa maxaase wadahadaladii hore ee kor loo soo galay maxaa laga soo faa'iiday weye macnaheedu in la isweydiiya mar walba weeyaan malaha in maalin walba diyaaro lasii raaco lasoo raaco oo haddana wixii turkiga lagu soo heshiiyey laga baxo waad og tahay oo dowladda somalilan markii ugu horreysay xisbiyada qarankay weydiisatay inay raacaan shacabkii bay weydiisatay waxay tahay anigu waxba qarimayne xisbiyada mucaaridkana way ka mid noqonayaan sidaasana shacabkii somalilan ku taageeray laakiin mar lalaalayo marka labadii mid kulan ugu horreeyey laga qaybgalay kii london iyo kii turkiga oo guddoomiyaha iyagu nooga qayb galay noo matalaya xisbi ahaan ayaa waxaa dhacday in markii ay xukuumadda daawurkeeda ku kacsatay xisbiyada qaranka in markii dambe totally ay ka reebtay iyadoo aan isifo ama wax cadayna ama wax ay ay ku xidho aana jirin iyadoo marka hore laga hadlayay danta qaran taasi waxay keentay shaki fara badan oo shacabkii somaliland kusoo laakiin tan hadii warada hadaladii ay dalaameen oo ay socdaan weli waan udayna waxaan idhi bal ha socdaana aan eegno xukuumadda waxay ka keento waa si waxa wanaagsan dhacday in qod- qodobo badan baa lakala saaday laakiin qodobada waa laga wada baxay oo kii hawada ayaa laga baxay ilaahay waan kusoo heshiinay oo hargeysa laga maamuli doonaa waxaa laga baxay tii aflagaadada ama in dee aan lays sheegan oo las ixtiraamo oo madaxweyne soomaaliya oo maalintii ay qadiyadeena ugu weyneed ee eighteen may oo aflagaada inoo geystay oo dadkii reer somaliland shacabkii somaliland u geystay ee anu garan maayo haddaba iyadoo waxaas ay dhacayaan xukuumadeena aanay ka jawaabayn sababta ay mar usi tegayaan ay haddana wixii iyagu dabada uga raacayeen waxaan maqlaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka madaxtooyada waxay fadhiyaan turkigiyay tegeen wadahadladaas hada dhinaca soomaaliya wax allaayo wax war looga hayaa ma jirto cid kasta inaan maanaan maqal cid kale wadahadallaa la bilaabayaana maanaan maqal waxaad moodaa inaanu inagu dabadaba ka riixayno bahashii aanu aada u doonayno sababteedana garan maayo waa gartay mar haddii xaaladuhu ay sidaa yihiin oo wixii lagu heshiiyey aanay meel marayn runta marka laga hadlana sharciyan la eegana dee dastuur bay leedahay soomaaliya odhanaya lashaas kamboni lalhaas cadseyr een, xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweyne u ah somalilanna waxaa ka jira nidaam iyo dastuur cod loo qaaday oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal loo toddoba loo codeeyey een, oo leh somalilan jiritaankeedu waa lama taabtaan haddana waxaa lagu heshiinayaa in duulimaadyada soomaaliya oo dhan hargeysa laga hirgeliyo sidee bay markaa laba dal oo sidaa u kala sheeganaya madax banaani midna uu ka kala sheeganayo sideebaabay suurtagal u tahay oo iyadoon gogolxaar arrimaha loo samayn in wax haddii xitaa ay doonayaan eh, qo- eh, dhinacyada ishor fadhiistaa inay waxaan hirgalaan caqabadaha hortaagan baa ka weyn markaa miyaan loo baahnayn fikir ka duwan fikirkan oo horta intaan lays hor fadhiisan in bal waxaan la turxaan bixiyo maxaa laga heli karaa ilaan waxaanaan doonayaa ood miiska la tagto uun macquul maa siyaasaduna sideedaba waa wixii suurtagal noqon kara ayaa siyaasad la odhan karaa marka sidaa loo eego ma kula tahay inay noqon karaan wax sii socon karay ah
de waa wada aragtaa siyaasa de waa horta dee laba sanadood bay socdeen waana iska failure sida dee la wada arkaayo waxa lagu soo heshiiyey oo kasta oo qodobo mug weyn oo dadka usoo bandhigaan ma jiro anu ma garanayo in qaar hoose ay jiraan oo inta marka la tago laga wada hadlo sidaa tiri madaxweynena midna wuxuu ku dhaartay inuu rais kamboni inuu ilaa intaa xukumo midana muqadas weeye somaliland oo isla bas- kitaabka ayuu gacanta saaray ummadda somalilandna ka yeeli mayso kan kalena ummadda soomaaliya ka yeeli mayso labada nin cid mid baa wax khiyaameynaya anigu saan u arko waxa weeyaan dee eh, ama ama waxa wanaagsan in wixii runta laga sheego oo wixii laga wada hadlay runta laga soo saaro anu ma rumaysni realityga runtaa ee laga wada hadlay in ummadda loo soo bandhigay ilaa hadda way jiraan wadahadallo way jiraan waxbaa laga wada hadlaa laakiin qodobo yaryar oo aan laisleeyahay yaan labada shacaba idinku kicin oo issues aan waaweyn baa ayaa miiska lasoo saaraa taasina waxa weeye werwer iyo waxay ku beeraysaa dee ummadii shacabkii somaliland laakiin laakiin mid allaabay midna awood leh labadooda midna kuma jiro ummadda mid mid walba ummad ummaddu way dhaarisay Eh, laakiin waxay hadinay danta de ummadda ka wada hadlaan somaliland sidaan arka u arko siday rajaynaysay waxay ahayd de in badan bay waxaan socdeen de in meelihii lagu kala duwanaa in xataa ummadda loo sheegaaba ahayd oo la yidhahdo qodobadaa waa laisku mari waayey Eh, dee shacabku realitiga ogaadaan Eh, somaliland waxay rajaynaysay inay caalamku aqoonsan doonaan marka ay soomaaliya ismari waayaan Eh, laakiin waxaan kuu rajeenaya somaliland laftirkeeda u baahan homework wax fara badan oo ka qaldan baa jira sharciyadeena inaan weli ku tumanayna internal weli si fiican xuma umaynaan dhisan umaynaan arkaynin Eh, somaliland midnimadeedii wadarka saabeelihii cirifyada ayaa cabanaya saama qaybsigiida issues ka jira Eh, wax fara badan ayaa isku huursan oo u baahan in lakala furfuro dhaqaalihii wadanka ayaa ciriiri ku jira dowladdu dhaqaala runtaas runtii lama soo bandhigo budget baa laga hadlaa laakiin xisaab cilin lama sameeyo wixii dhabta ah ee la isticmaalo lama sheego wadan malaawaala weeyaan oo la odhanayo waa malaawaal budgetku waa malaawaal waxaa lana sanadkan waxa la kharash garaynaya intaa intaa sanadkii hore intii dhabta ahayd ee la kharash garayn lama barbar dhigayo lamana intaasay ahayd oo intaasaan ka kicin waxa weeyaan marka waxa wanaagsan in shacabka runta loo sheego oo loo bandhigo realityga jira hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda halka maafka uu laga gelayo iyo hadday tahay internally wixii eh, sidii loo samayn lahaa oo oo shacabka loo midayn lahaa oo dhaqaalaha loo dhisi lahaa oo budgetka runtaa loo sheegi lahaa bal miisaaniyadda dalka weli wasaarad xisaab celin samaysa ma jirto oo tiri oo actual intaasaan lagu isticmaal weli baarlamaanku intaasoo milyan buu qaataa laftirkiisu xisaab celin muu samay intaasoo sanadood waxa weeyaan odhid dalka ka shaqeeya oo sodhid gareeya ma jiro adugta caalamkana adduunkana aynu joogno dadka waa la odhid gareeya oo iyadoo xataa weliba la aaminsan yahay ayaa la isxisaabaya bal wadan dhan oo aan la isxisaabinan ka war waa waa dukaan dukaan haddaan la xisaabin waayo u kacaya marka dambe waxaan u baahanahay inaynu isxisaabino dalka la xisaabiyo audit loo sameeyo structure oo independent ah oo oo dadka wadanka hagaya inay daacad ka noqdaan anu waxaan arkaa daacadnimadii baa meesha ka maqan waad mahadsantahay ugu dambeyntii runtii qodobadaas waa qaar muhiimadooda leh waxyaabaha lagu kala idin- laydinku kala xulanaya saddexdiina musharaxa madaxweynena eh, waa qaybta ugu weyn marka eh, barnaamij inkastoon xilligeedii la joogin ma jiraa barnaamij waafiya oo aad u dejiseen adiga iyo eh, ku-xigeenkaagu iyo xisbiguba En dhibaatooyinkan aad arkaysaan ee maalin walba ka hadlaysaan eh, dadka aad usoo bandhigaysaan hab iyo hanaan looga gudbi karo oo bugaagta idinku jira miyay jiraan
way jiraan insha allah waanan jecelnahay inaan dee eh, dee xilliga maaragtay xilliga doorashada ay soo dhawaato inaanu maaragtay barnaamijkayga dadka usoo dhulmaysiga hufan dadka waan sii taataabanaa oo waan ka hadalnaa sidaan dhaqaalaha udhisayno sidaan shaqooyinka u abuurayno sidaan udhitka u samaynayno oo oo dalka xisaabcelin ugu samaynayno sidaan maamul daadejin ugu samaynayno gobolada dalka iyo wasaaradaha Eh, sidaan ula xisaabtamayno oo lacag uga doonano international community mashaariicda aan higsanayno aan doonayno aan samayno platforms fara badan waan waan waan waan- waan waan jecelnahay inaan marka ugu dambeysa aan soo barno waan waxaanan jecelnahay weliba hadday suurto galayso inaan la doodno weliba nimankan odayaasha ah ee meesha dee jooga ee doonaya inay nala tartamaan oo aanu ka wareysano waxaanagu keeni karayno iyo intii ay ku fadhiyeen ba waxay soo qabteen iyo waxyaalaha issueska aan ka ar- ka aragno oo dadkana loo golayo oo dadka isku taagay dhegeysta waa si wanaagsan ugu dambeyntii warbaahinta waxaa aad ay u hadal hadahaysay eh, baryahan dambe in en, madasha wadatashiga en, somalilan oo ah madal ay ku kulmeen en, rag siyaasadda en, in badan kusoo jiray en, marxalado kala duwanna en, taariikhda dalka en, usoo joogay en, en, tuhunkuna uu yahay inay goordhow en, u digarigan doonaan dhanka xisbiga u cid iyagoo qaar ka mid ahiba ay ku biireen xisbiga en, wadani En, sideeba eh, ma- maxaad ka rumayn karaysa maxaad nooga sheegi karaysaa inay jirta arrintaas
waa dee horta dee eh, ku biiristan eh, dhaqanka oo somaliland eh, runtii laga dhigtay eh, horta shaksiyaad baa la dooranaya oo madaxda oo ninka musharaxa ah iyo musharax ku-xigeenka ee candidates ah oo la dooranaya waxay ku biiristan waa endorsement dowlad ogta caalamka kaleeto kama jirto xaflado loo sameeyo oo lasoo bandhigo waa dhaqan siyaasadeedkii runtii soo samaysmay intii xukuumadii kulmiyaa jirtay ee ay dee doonaysa dowladii inay xiyaale inay ka badiyaan Een, waxa weeyaan un eh, dee haddii dhaqan siyaasidaadkaasi jirana annaga xataa ku dhayda way nagu kalifaysaa inaan anaguna doo dooran doonano taageero annagoo eh, dadka bulshada magaca ku leh maaha un hebel baa xil hayn jiray waa xilka muxuu ka soo qabtay qof wanaagsan ma yahay bulshada ay siduu ku yahay annagu waxaanu jecel nahay haddii aan nimanka mujaahidiinta ee dalka usoo halgamay ee danta kale ee u damqanaya waa waa waan jecelnahay inaan soo jiidano dhinacayaga yimaadaan insha allah kaana ma doonayo inaan xilligeedii inaan ka hadlo oo xilligeeda waan ka hadli doonaa laakiin waxaan kuu sheegaya inta badan waxaa jirta eh, labada xisbiya kaleetahay waxay ku xisaabtamaan Eh, sidii siyaasadii hore ee ee ahayd ama ama strategii hore ee laisku laisku laisku laisku maagayay ahaa een, maxay ahayday hebel baa dadkana nagu soo diiray iyo dadkana noo yimid iyo dadka aniga waxaanu doonaynaa anagoo taa laftirkeeda aan ka tegayin insha allah laakiin inaan haddana wax cusub oo ay arki doonaan inaan keeno waxaan jeclahay inaan sheeka yar ku darsado waxaa jirta berigii hore ee dagaaladii greega iyo ay dee dagaalami jireen ee seefta lagu dagaalami jiray ayaa nin aada seefta aada u yaqaana oo aada u dagaalami jiray ayaa ciddii golba garoonka loogu soo saara dee dili jiray oo ka adkaan jiray berigii dambaa nin yaroo miskiin uu yidhi anigu anaa la dagaalamayo seefka la dagaalamayo dadkao dhan baa ka naxay oo yidhi waa ninka oo la- laakiin dadku may ogeen strategigiisa ama in wax ka duwan la iman doono ninkii intuu garoonkii soo galay ayuu waraf soo qaatay seefna soo qaatay xaggii laga filayay dee inay seefta isla isku bilaabaan laakiin intuu warafkiisii lasoo kala baxay buu tusuray baa dhagaxoo weyn intuu madaxaa ku dhuftay markuu ninkii dhacayna seeftii buu geliyey dagaalkiiba wuu dhammaaday dadkiina way yaabeen bo ninkii waa la dilay ninkii dee seefta ku dagaalami jiray strategy cusub ayuu la yimi marka qolooyinka waxaa maaya iyagu seeftiiba ku dagaalamayaan annaguna waraf waxa la yidhaha waa inaan la nimaano oo ka duwan wixii ay leeynin jiray waan garanay xaaladda waa ge- eh, david and goliath baad leedahay waan ku fahmay musharax madaxweyne Ah, waan ku fahmay aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan iyadoo wakhtigu uu een, cidhiidhi kugu yahay aad haddana een, sida waafiga uga jawaabtay dhammaan su-aalihii aan kuu soo bandhignay Een, waxaanu kuu rajaynaynaa kheer iyo safar wanaagsan intaanu dib u kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo waa wasalaamu calaykum waraxmatullah aad baad umansantay cabdulqaadir waa runtaa waa david and goliath markaan uga sheekeynaya dadka aad baad umansantay